war badan ma jiro dhibaatooyin fara badan ayaan na gaareen annakana na gaareen dad gaaraya ilaa iyo toddoba ayaa naga dhinteen tacsiye ayaan idiin wadnaa waa waxa waxaa weeye kenya idil ka socdo gaarays hadda ilaa wakhtigan la joogo kenya waxaa dhimatay boqol iyo lixdan iyo gogo waa dhintay qof intaasoo guri intaasoo dadaa barakaceen marka waxaan idiin maano tacsiya idiin waynaa waxaan fadhinay golaha wasiirada madaxweynahana amray inaan inta imaano ani madaxweyne ku-xigeenka madaxdaanada kuddi xildhibaaniinta u wenyahay maxashimuha faarax iyo senata iyo wasiiraha kuddi marka idaan nii imaano tacsiya idinkeenaan u imaanay waa idiin soo noqonaanay dadkii dadkeenna ka dhinteen xabadxabadan guriga ugu tagaa insha allah tacsiyadiida waan idiin wadaa garab baan idiin nahay aniga madaxdan meesha fadhido waxaan waa wax kor ilaahay ka imaaday kenya iyo meel kasta ayuu ku dhacayaa waad aragteen masjidka weynaa oo sawti masjidi nuur waa arteen biyahaasay ogoleen beydka madiina madiina waa arteen roobka sacuudi roob soo ogdaa iyo dubai waxaan wax la arki jira ma oho laakiin waxaa la rabaa in ilaahay la baryo dadka tabakaraysan oo rafaadsan ha loo gargaaro reer gaaris saasaan isu ogaan jirna soomo ha ninkii biyaha ay dhibin kii walaalka oo biyaha ay dhibeen oo soo barakacay ha la soo dhoweeyo waxa loo qabto haddaa walaalnimada la kala ogaanaya diinteennana wayna faraysaa marka intaana dowlad sugi horta annaka aan garab iyo walaalnimo isku noqonno nin kastaa qows kastaa hooyooyinkii gabdhaha iskoollada dadka ay ku soo barakaceen taga dadka wax u qabta dhar u geeya cunto u geeya annagana garab aan idiin nahay insha allah